marka ugu horeysa waxaan soo qaadanaynaa maxaa dawladda ku khaldantay horta memorandum of understanding aa la saxiixay weliba akriseen ma aragta cidaabtina ku jirta ma waxaa ku jira bad la iibiyey ma waxaa ku jirta bad la bixiyey kuma jirto waxba dhan waana siyaasa baddaan oo hadda ani markaa imaanaya soo baxaysa oo dadka loo abaabulaya maxay tahay badda hadda lemaada qaar waa garad soo maa badda sheekadaadu siyaasada waayo waa garad soo maa raisul wasaaraha idin jawaabay wasiirkaa idin jawaabay anigana ma arkinba warqad ugu saxiixana ma arkin meel ugu saxiixana ma ogi waxna kama ogi hadday fiican tahay dadkaasaa askale hadday xumaatana ayaga askale feere mid arba inaan kuu sheego horta badda sheekada hadda dacwada hadda waxay ku salaysantaha laba kun iyo shan laba kun iyo sagaal ma aha memorandumkuna yani soomaalida xaq wuxuu u siinaa inay awoodu leedahay maadaama wadahadalkii waa la galay labada dawladood waa galeen waa lagu heshii waayey soomaalida wuxuu xaq u siinaa qadiyadeeda inay u wareejiyaan he memorandumku wuxuu qayb ka yahay dacwadda maxkamadda in laga aqriyo ma raacsan aniga in la saxiixa inay ficneed ma lihi laakiin waxaan isleeyahay maanta fursad kale ku jiri kar ku jiri kartoo ah maxkamaddu inay aqbasho dacwadda labada dawladood sababta u aqbalaysa maxay tahay waxay ku heshiiyeen inay badda ka wada hadlaan wadahadalkiay sameeyeen waa ku guulaysa waayeen xaq waxay ilada dawladda soomaalida inay uxawisho maxkamadda inay fahmaan jecada nuqdada kale oo siyaasiga waxaa waaye badaa la iibsho kuma qorra meesha badaa laga tanaasuro kuma qorra waxaasoo dhan waa iska sheeka bar ahaan process nabadeed maxaa yeele dalkan conflictiga ku jiray dhibaata ka jirta bilcagsi aa dhacday dadkii waa la kala kaxeeyey siyaasadaa la dhex geliyey mugdiyaa kala dhex galay haddana waxaa jira isku day ayagoo sidaas u kala taga in dushooda lagu sameeyo maamul waxaan isleeyahay tan oo kale waxay ka dhacday galmudug ilaa haddana conflictiga ma dhammaanin marka aad fiirisid ahlusunna waljamaaca iyo maamulka meesha laga dhisay marka ani waxaan dhihi lahaa dawladdu fursadaha siiso dadka deegaanka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo iiraan aan dhaho ha wada hadlaano hab nabadeed markay ku heshiiyaan kadib ha loo gudbo maamul dhisi waktiga harana aada ugu yaryahay